tamasho ka door baahinta idanews.com
soo gaarnay gobolka boqol gaar ahaan magaalada fudur waxaana u nimid in maxay ahaeto aan maadaama baarlamanka xilliyadii ugu dambeeyey fasax aan ku jirnay oo aan joognay maxay ahayd gobollo fara badan aan booqasho ku maraynay sida bay sida maxay ahaeto boqol waxaan u nimid inaan aragno aan booqanno dadkeeni deegaankan ku nool duruufaha ay ku jiraan ay ku nool yihiin iyo xaaladoodii waxoodii inaan ogaano ayaan unimid wallaahi walaalow waxaan soo gaarnay annagoo toddoba xildhibaan xilibka dhexe ka socda iyo maxay ahaeto maamulka koonfur galbeed wasiir ka socda annagoo ah ayaan soo gaarnay iyo qolooyin badan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaan soo gaarnay maanta marka goordha un baan nimide insha allahu gaanka iyo xaaladihiisii iyo indhaindaynkii aan u nimid inaan meel kasta oo maxay ahayd arrimaha bulshada khusaysa sida maxay ahayd iskuulaadka saldhigyada iyo guud ahaan goobaha caafimaad haddii ayba jiraan waxoo dhan inaan booqanaan rabnaa